si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan duulaanka militari ee ka socda gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa saameyn xun ku yeeshay shacab fara badan oo ka barakacay deegaanno lagu dagaalamay ama ay ka baqeen in lagu duldagaalamo qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad ka badan saddex malyuun iyo bar qof oo soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo lagu samata bixiyo noloshooda siddeed boqol iyo toddobaatan kun ayuu guud ahaan xafiiska qaramada midoobey ee iskuduwidda gargaarka ku tilmaamay inay yihiin dad gudaha soomaaliya ku barakacay sannadkii lasoo dhaafay toddobaatan boqolkiina ay u baahan yihiin gargaar xafiisku waxa uu niyad xumo ka muujiyey adeegyada asaasiga ah ee dadkaasi ay u baahan yihiin oo weli meesha ka maqan xadgudubyo xuquuqdooda ka dhan ah iyo barakaca sii socda xilli kuwii horey soomaaliya uga barakacay ay bilaabeen inay ka soo noqdaan si iskooda dalalka deriska la ah soomaaliya ururada maxalliga ah ee gargaarka ka shaqeeya soomaaliya ayaa iyagana qayladhaan ka keenay waxay ku tilmaameen in la yaraysanayo dhibaatada soo gaaraysa shacabka halka la weynaynayo guulaha dagaal ee militari ee la gaarayo haddaba halkay maraysaa xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah aamine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqaysa badbaadinta carruurta iyo dumarka oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo s s w c fadhigeedunu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna marka hore kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa gartay balba waxaad marka hore fikir kooban naga siisaa xaaladda bani-aadnimo ee soomaaliya iyo waxaad kala socotaan dadkiinan gargaarka ka shaqeeya bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa dhammaan dadka maqlayo inaan salaamo salaanta islaamka ku salaamo hadda xaaladda guud oo soomaaliya soomaaliya ayaa waxay tahay xaalad iska ah emergency ayada dhanba emergency sigaasa marka wuxuu yahay wax mid humanitarian markaas ahoo dadkii ama markay colaaduhu dhacaan ama abaaruhu dhacaan ama daadadku dhacaan baa un humanitarianka emergencygu isku bedelaa labaatan iyo shantii sano saddexdii sano intii colaadii dawladii dhexe ay burburtay xaalada soomaaliya waxay joogtay marna ma kasoo baxayn inta emergencyga kasoo baxdo uma gudbin inay noqoto ay xataa meel dhexe kusii hakato oo economic recoveryga inay soo recover garowso emergency recovery ay ka samayso weli ma aanaan gaarin intaas markii lais yidhaahdo maanta u dhowdahaba meel baa wax ka furanhayeen hadda xaaladda maanta markaan ka hadlo soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda aan joogno runtii maanta waxay ka mid tahay maalmihii ugu darnaa markaan saas leeyahy waxaa weeye dalkii dagaal baa ka socda dadkii waa soo qaxayaan markasta oo dagaal dhacana waxaa safargarooba oo dhibaatadu ay korka ka fuushaa waa haweenka iyo caruurta marka waxaa fiicnaan lahayd in dagaalka la barbar dhigo kaalmo ama mucaawimo ama humanitarian loo sudinayo dadka masaakiinta ah oo ku waxyeelooba dagaalka ku waxyeelooba markaan leeyahay waxaan ka wadaa kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen dhaawac uu soo gaaray dhibka uu qabsaday waktigu waa wakti jiilaal ah waktiyaasha soomaaliya ay ugu ku jirta jiilaalka bisha maars waa bilaha ugu kulaylka badan dadkii jiilaalkii joogay oo soo qaxay hadda waa garan kartaa sawirka halkaas ka muuqanahayo waxaa aada iyo aada isku soo tarahaya dadka xeryaha qaxootiga oo aan ka shaqayno kusoo saa-idahaya ayadoo saa-idkaas aysan looguba talagelin maba loogu talagelin wax talagala oo dadkaas ilaa waa la ogaa marka qorshaha dagaalka la sameynhayo waa inuu barba yaallaa dadka qaxootiga ma biyaha loo dhaamiyo cunaha loo aruuriyo ilmaha ku jira waayeel baa ku jira bulshada qaybaheeda iyo jajkeeda kala gedisan qof jirin baa ku jira hadda markaan soo tegaya waxaa la iisoo sheegay gabdho meelo dhexe kusoo umulay oo maxayt jidka dhexe ay fooshi ku qabatay marka halkaasay maraysaa haddaad xaaladda maanta xamar ay ku sugantaha ad weydiiso wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha kale dhegeystaha qadka ku jira oo aragtidiisa nala wadaagaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa shariif cali oo jooga degmada gurceel waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo amina iyo kale aan usoo jeedinayo dowladda soomaaliya ha aragtidii aniga ku aadan arrimahan ninka la yidhaahdo dagaalkan dhacaya oo dadku badan ay ku barakaceen runtii waa arrin aada iyo aada looga xumaado dowladdu waxay qaadato go-aan keliya inay shabaab magaalooyin ka qabsato laakiinse kuma aysan fakerin dadka ka barakacaya degmooyinka shabaab laga qabsado oo duurka ku barakacay oo xilligan lagu jira bishii maarso dhammaadkeedii arrimo dini aadanimo oo la gaarsiiyo dadka waxay ku barakaceen gobolka galguduud hiiraan waxay kaloo ku barakaceen shabeellada hoose intaba ninka la yidhaahdo arrimo bini aadanimo xunaa ka jirta waana arrin runtii aada iyo aada looga naxo dowladdu keliya halka ay ku go-aansatay shabaab inay nin kale la dagaalanto oo meelahaas ka bixiso dhankeeda kale dadka meelahaas ku barakacay oo biyo la-aanta ku haysato oo la sheegayo in haweenkii ay jidka ku umulayaan oo ninka la yidhaahdo ay haysato xaalad dhiigbax ay ku sugan yihiin arrimo gurma deg dega oo markaas ciidamada meesha tagaanba gurma deg dega laga fidiyo ma aysan siin marka runtii arrintaas waxaan dhihi layna waa arrin ninka la yidhaahdo dhankeeda kale oo dhan dhanna way ku fiicantahay dhanna way kuxuntahay dhan way ku fiicantahay in la dagaalamo dusha dawladda kasoo horjeeda way fiican tahay laakiinse dhan bay kuxuntahay waxa waaye dhankay kuxuntahay waa dhanka xuquuqul insaankii ayaa hoos u dhacay oo dadkii ayaa dayacan aamin waxaa dhilahay dadka waxaa kiin ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka dadkan kusoo barakacay waa arkaysa ninka la yidhaahdo gobolka banaadir waxaa kaloo jira dad badan oo degmooyin kale ku barakacay sida gobolka saan sheegnaba gobolka galguduud gobolka hiiraan gobolladaas dad ku barakaco badanaa jira oo soo gaarin muqdisho oo xeriyooyinka muqdisho keliya aan soo gaarin laakiinse guryahoodii iyo meelo ka baxsan xerooyin ay ka samaysan yihiin ma jiraan badanaan waxaa laga hadlaa dadka xerooyinka muqdisho keliya ku barakacaa laga hadlaa ma jiraan dadkaas gobolada kale ku barakacay wax ayaga ajende ah oo loogu talagalay oo gobolada nabadu ka jirto loo sii marsii karo dadkaas lasii gaarsiinayo ayagana ama xerooyin looga furayo ama ninka le dhibaatooyinkooda lagu xalinayo tuulooyinka ay ku barakaceen looga dabategayo waxaan siinayaa aaminaan siinayaa waxna waa wax dadka soomaalida wixii isxilqaama iyagu ay bixiyaan waxna waa waxa humanitarianka ay bixiyaan donoriska marka ilaa iyo hadda iyagu ayagaa waxooda hadda ereyaba u sameeyo u alookeed gareeya gobollo waa jiraan ay wax loo alookeed gareeyo ilaa iyo hadda loo sheegay laakiin banaadir iyo gobolada dhexe sida galgaduud oo kale iyo kuma jirto ma jiraan laakiin hiiraan iyo doolow iyo ay meelahaas ayaga humanitarianka loo ay islahayeen waa usii darnaanaysaa maxaa yeelay waxaanu dagaalkaanu hadda waa dagaal hadda dhacay marka meelahaas iyagu calaameeyeen ma aqaan hadda hadda wixii ay qaadan doonaan oo qorsho ah oo ku xiga laakiin waa intii hore hadda ma sameyn marka anagu waxaan jeebka ka bixina maahana wii wixii aan raadinay wixii la ordo iyo wixii muslim waa uun iska waa u hadalnaa dadka maahane innaga xoola aan meel ku hayna kama soo bixina waa u dadaalnaa waa orarkaasaan dhinaca ka galnaa waa gartay markaad fiiriso wararkeeda kasoo gaaraya baaye bakool oo kale hiiraan hadday noqon lahayd shabeellada hoose warbixinada dadkeeda la shaqeeya ee gargaar ka shaqeeya ay kasoo sheegayaan maxaa ka mid a waxyaabaha aada maqlaysaan wallahi waxaa ka mid a dadkii hadda qoryooli iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay dadkii waa soo baxeen xaasaskii beerihii bay dhaafi waayeen meel dhexe ku go-doonsan yihiin lama socon karo oo dadkii baabuur ma jirto oo dadkii baabuur ma haystaan wixii waa caruur iyo haween iyo dad jilicsan dadka inay soo gaaraan xamar ayadu waa hooyadii qofba wuxuu soo higsanaya inuu xamar yimaado mar marka dadku way ku adag tahay siday usoo gaari lahaayeen magaalo madaxdii iyagoo habaqla ah oo isdaba jooga ayay dadkii kusoo bilowdeen hadda xamar soo galahayaan waxaa naga soo gaaraya marka inay dadka dhib qabaan oo dhibtoon yihiin oo ay xataa halis u yihiin inay cudurro ka dilaaci karaan maxaa yeelay waktiga kulul waad ogtahay waktigan waxaa dilaaca shubanka ilmaha iyo waxaasaa dilaacaya mar haddii waktiga uu kulul yahay meel banaanana lasoo roogto waa waktiyaasha ay cuduradu ka dilaacaan marka xaaladdu ma ma qurux badna alla laleeyahy allaan leenahay laakiin dadka xaaladda ku sugan yihiin ma qurux badna wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kalea nagu soo biiray dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso adoo raalli bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yihahdaa cumar yuusuf axmed oo ku magaca dheer cumar shaafi waxaan ahay ardayda ku sugan magaalada boolem ee gobolka awdal ee waxbarashada usoo doontay ugu horeyn waxaan salaamayaa laanta afka soomaaliga ee v o eda ugu horeeyo daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaan maxamed colaal xasan waxaan kaloo salaamayaa martida barnaamijka taadiyadaan usalaamaya wa waa kaa qaadnay marka hore fikirkaaga barnaamijkan aan kaga hadlayno xaaladda bani-aadnimo ee soomaaliya
runtii horta marka laga hadlayo xaaladda bani-aadamtinimo ee soomaaliya waxyaala badan bay in la eego doontaa maalmahan dambe waxaa buuxshay idaacadaha tifiyada news paperiska iyo dhammaan aladaha warbaahinta warka tehiya guulahay sheeganayaan madaxda dawladda hase ahaatee waxa waxa nasiib daro ah iska indhatirka xaaladaha biniaadantinimo waxa keliya ee dareen kara waa inta dareenka iyo dubaabka wadannimo ay ku dheehan tahay iminka iminka waxa u dambeeyey waa gobolada ay dawladdu sheeganayso inay ka horeysay al-shabaab runtii dad badan baa jira oo halka ku barakacay waxyaalo badan oo u baahan waxyaalo badan ay ka dhiman yihiin waa noognahay bilaha kani waa bilihii guga maxaan ku idhahdaa roobab baa da-aya dadkii ma haystaanin gogol maxaan ku idhahdaa hoy sidaas lamida waxaa la socda dagaalo iyo xabado oo ku dul socda haddaba waxaan u arkaa nasiib daro soo wajahday soomaalida iyo dhammaan dawladdana waxaa leedaaba inay iyadu kusii faanayso horanayso guulaanu gaadhnay iyadoaan eegayn shacabkeeda aan u furayn dawladda waxaan leeyahay war dalkanaad haysanaysaan al-shabaab maxaan ku idhahdaa dadkaad ka ceyrinaysaa waad leeyihiin xorriyaddaanu u doonaynaa oo dn iyadaanu xoreynayna waa dad shacabka soomaaliyeed haddaba shacabkiida waxay idinka baahan yihiin nabadgelyo maxaan ku idhahda waxay idinka baahan yihiin daryeel haddaba intaa waxaa moodaa in laska indhatiray wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cumar oo naga soo wacay borame haddaad qabto su-aal aamine xaaji oo gargaarka aada uga shaqeysa ayaa ku jirta qadka magaalada muqdisho aamine xaaji waxaan weydiinayaa laba su-aalood ugu horeyn waxaan leeyahay marwa aamina sidee looga hortegi karaa barakaca dadka iyadoo ay barbar socdaan xoreynta dhulka oo ay dawladda xoreynayso dhulkeedii su-aasheeda koobaad waa taa wa wa gartay taas taasaan ku horumaraynaa marka ugu horeysa waxaan siinayaa aaminaan siinayaa hadda waxay ku xiran tahay berdi markii anigu military ma ay moog tahay laakiin anagu talada aan ku bixin lahayn sida dadka loo gargaaro dadku waa soo in loo sahlo oo xataa baabuur jidka inta loola istaago dadka biyay cabaan aanay cabaan wax laga horgeeyo dadku marku qabato ma waxa ma cuni karo waxa cunaa waa biyo iyo caano carruurta baabuur loo geeyo lagu soo qaado meelaha nabdoon hadda meeshii nabdoonna la keeno tartiib tartiib loo soo daadguriyo loogu talagalo dadka gaadiid u gaara meerka istiraatiijiyada dagaalka la gelayo in ay barbar socoto gaadiid dadka uu leeyahay oo lasoo saaro askarta loo reebo ama ilmaha iskoolka ardayda iskoolka orko waxbaa la nidaam baa la sameeya barnaamij baa la sameeya ilmaha iskoolka hala diyaariyo dadka hala diyaariyo la yidhaahdo soo daldala takhaatiir ha la wado in istanbay laga dhigo oo ilaa emergency la gelayaa dagaalka weligood waa la socotaa in maxayse qaxootigu imaanayo marka waxay ahayd in la sameeyo oo ay dawladdu samayso ama dadka dagaalka amazon ba dawladda different kula jirta waa ogyihiin waa human being bay ka yimaadeen marka sida dadka loola dhaqmo sidii dadka loola dhaqmo dadka waa la rabaa dagaal baa dhinaca ka socda dhinaca kalena ilmaha iyo carruurta ayagoo dagaal ma gelin dagaalna kuma jiraan eeg la nooleeyo oo barnaamijyo loo sameeyo oo meelo dandhooyin loo dhiso wax un loo qabtay ahayd ilaa qorshaha waa uu socday ma umalayna in wax laba maalmood iyo saddex maalmood lagu fakeray ma aan balaan degsanaaba oo ay ku shaqaynayaan dawladda iyo iyo qolada la socotaa marka waxyaalo badan oo dadka haddii la rabo dad in la kaalmeeyo si loo kaalmeeyo lama waayo laakiin waa inay jirtaa in horta la fahamsan yahay in dad jiro dhibaatoonhaya dhaawacmahaya hadda waxaa isqoys dhan baa han islaano dhaawacday dhaawacu ka hartaa la yiri waxyaalahaasoo kale waa disaster wax laga xanuunsado weeye marka dad loo naxa inay jiraan baa la rabaa dadka lala diray keliya in loo jeeda maahane dadka laga naxayana oo marasta ah oo jilicsan oo ku dhex ku dhex dhimanahaya labada xoog oo isu jeeda in la helaa la rabaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cumar su-aashaada kale aduu soo koobaya waxaan weydiinayaa marwada haddaad tihiin bahda ama kooxaha u dhaqdhaqaaqa bidaadantinimada marna ma kala xaajooteen dawladda oo ma u tagteen oo ma tiraahdeen warbada kan maxaw xala waxaasaa jira taba ma siiseen hase ahaatee feedbackii ama jawaabtii aad kala kulanteen iyaga maxay ahayd wa wa waa gartay aad baad umahadsantaha cumar oo naga soo wacay borame amin waa maqlaysaa
uma aan helin runtii inaan dawladda iyo iyo dadka hay-adaha gargaarka waxaa laga yaabaa annagoo da loo kalbaannahay ee kuwa internationalka iyo dawladdu inay sarkaan laakiin annaga loo kala ahaan aniga bardi qof ahaan tiam aan ku jiraa dawladda inta soo fadhiisteen ee wax la yidhaahdaa ma aanan oran mar uun baan wada hadalnay intaan dagaal socon oo la rabay dawladdu inay dadka qaxootiga ah oo xamar jooga inay meel isugu geyso degmo ay u cayinta la dejiyo taasina ma barnaamijkaasuna ma shaqayn oo waxaa ku yimid dibudhac marka ilaa iyo hadda wuu dib buu u dhacay marka wax kale oo dawladdu xiriiroon ka leenahay sida dadka loo looga shaqaynayo ma jirto waxaa laga yaabaa ada dawladdu waa dawlad anagu dad iska loo kalahanay internationalka inay ay la xiriiraan dadka deeqbixiyayaasha deeq alla bixiye lacagta haysta anagu dad la adeejiyo masaakiinahan dawladdu taas anaga nagalama hadlin wa wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa su-aal kale dadka gargaarka ka shaqeeya soomaaliya jooga qaarkood baa la sheekaysta waxay ii sheegeen in gargaarka bani-aadnimo iyo hay-adihii ka shaqayn jiray magaalada muqdisho iyo meelaha ku dhow dhow beri hore ay shaqooyinkoodii badanaa u dambeysay oo aad moodo in hay-ado caalamiyo waaweyn ay wixii dhan la wareegeen mar haddii ay arkeen in magaalada muqdisho ammaankeeda soo yara hagaagayo oo sidaana gargaarkii uu ku dayacmay oo meelaha qaar wax la luunsado tuunkaabaa jira ayay leeyihiin arrintaa wax ma kala socotiin wallaahi anu adat arrintu markii horta wax in la lunsado lasoo cadayna waa in audit iyo meesha nidaam loo diraa waxa la iska sheego waxa la qaadan karo oo reliable maahno dad loo sheegi karo abaartii ka dhacday soomaaliya iyo dagaalkii koob iyo toban two thousand elevenkii waa loo soo gurmaday lacag badan baa la keenay oo soomaaliya loogu soo gurmaday tii marka gebagabay soo gashay mar haddii dagaalkiina laga soo baxahayay dadkiina uu soo soo in gadaal ay u laabtaan waxay waxay wax caalamiyaho muslim iyo iyo ajnabi iyo ay usoo wada gurmadeen oo waa sababtii turkiga uu noogu soo gurmaday walaalaha turkigu ay sidii la ogaa macaawimada noogu keena ilaa iyo haddana ay soomaaliya gacantu waayaanuna kaalmaynayaan marka hadda wuxu waa sii yaraanahayeen maxaa yeele khatartaa sii yaraanahaysa laakiin hadda waxaad umoodaa inay u muuqato in meeshii koob iyo tobankii ay joogto two thousand elevenki hadda ay joogto waxa wax lunsadana berdi waa in audit loo soo diraa ma dhihi karo qofkaas waxbuu lunsada iyo waxbaa la xaday lama xad midna ma dhihi karo waxay u baahan tahay in caddayn loo raadiyo wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeysto kalead nagu soo biiray dhegeysta ku bilo magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad magacaygu waa luqmaan waxaan joogaa dalka switzerland gaar ahaan magaalada beerna waan salaamaya martida barnaamijka marka xigta aadaan ku bilaabo waa kusoo dhowo haye kusoo dhowo waa mahadsantahay fikiran wataa horta dadkan soo barakacaya ama barakaca kuba ku badanaya geyiga soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya aniga ahaantay waxaa wax ka qaban kara mujtamaca ay ku dhex nool yihiin waa mid midda labaad waxaa wax ka qaban karaa siyaasiyiinta iyo cuqaasha dadka qofka markuu soo barakaco wuxuu u baahan yahay qof soo dhaweeyo qofka deriska hadduusan soo dhaweynin ama wax la qabanin ama soomaalidu way iskaalmaysaa is iskaalmaysan barakac inuu nagu sii ziyaadiyo dadka masaakiinta ama inuu nagu sii ziyaad maahane ma naaqusaayo iyo dagaalada ka jira geyiga soomaaliya waa point pointiga labaad hadalka haddaan aan sii wato su-aal ayaan ka qabaa sidee marka sidee marka waxa loogu qaban karaa dadka soo barakacaya ama gargaarka loogu fidin karaa iyadoo la og yahay meelaha qaar inay joogaan laga kala tago ama qayb dawladda ay ka talisa ama qayb ragga shabaabka ay ka taliyaan sidee baa annaga ugu qayb qaadan karnaa waa su-aasha wa wa waa gartay aad baa aad baad umahadsan tahay luqmaan oo nagala soo xiriiray switzerland waxaan u gartay aamina waxa waxa dhegeystahan wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaxaya qaarkoodna inay u qaxaan meelaha weli ay dhinacyada iska soo horjeeda kala haystaan oo qaarna inay aadaan laga yaabaa shabaabka qaarna ay dhinaca dowladda joogaan qaarna aanay meel aan ciidinaba joogin oo hawda oo duur ay iska joogaan marka suurtagal ma tahay buu leeyahay in la gargaaro dad sidaa u kala firirsan horta waxaan rabaa su-aashii hadalkii uu ku bilaabay markii hore aan uga jawaabo wuxuu yihi dadka waxaa la rabaa dadka jooga xamar haddaanan qaldamayn inay dadka kaalmeeyaan oo soo dhaweeyaan waxaan rabaa inaan u sheego wiilkayga dadka xamar jooga xamar annaga waa joognaa waa deganay dhexdiisa waxaan ku nahay i d b s annaga qaxooti ku dhex ah anuu guriga tegin meel baan joogaa xamar ma furno xamarkii uu ku fakeraya maaha xamarka aan joogna waa xamar yar oo meel yar aan ka joogno sababtaasaa keenta dadka inay meel isku buurtaan oo ay xoogama ma tabeen xamar hadduu isku furan yahay waxaan o dhan lama tabeen waa liqi lahaa qofba qof buu hayn lahaa marka horta xamaroo dadka jooga barwaa qaxooti oo waa la iskor saaranyihi saas waxaan rabaa inaan informationkaas siiyo midda labaad meel khatara oo aan wax la geyn karin dadkuna kuma noolaan karaan oo ma joogi karaan wixii inay gargaaro rabaanna ma geyn karaan laakiin dadku way soo baxaan xamar oo dhan meesha laga bilaabo jaaracadihii jaamacadii gahayr iyo caradii ka banaanayd tribuunkii dadkiibaa daadsan ilaa afkooda laga gaarahay bankigeeda hoostooda ku jiraan halkaasaa tendhooyin looga dhisaa halkaas markay soo gaaraan waa la waa la tari karaa ay soo dhawaadaan meel aan dhib jirin laakiin meel xabad ka dhacayso qofna nafta kuma riski yaarayn karo ma geyn karo marka waxaa wax la taraa marka ay iyagu soo durkaan waa laga daba tagaa oo dadka hay-aduhu waa tagaan intaas daawa wixii wixii tabarah waa marka qaxootigu si u degaan rabaa inaan aan ka siiyo picturekaas aan u dhigo markay degaan hadda dadka waxaad mooday dadki waa degeen waxaan ka sameynay annaga dumarka dhibka loo geysto oo la kubsado annagu urur ahaan ayagaan qaadilnaa waxaan u sameynay center harqaamaan barnaa waxbaan u sameynaa waxaad mooda waa lasoo kabanahayey waxay dadkii waa soo kabanahayeen oo abaartii ku dhifatay iyo colaadii two thousand elevenkii laakiin wixii baa mushkiladii jirtaa waxay tahay daadku hadduu soo saa-idahayo xal ma heli karo waxay wixii baa soo marka la yidhaahdo hadda waa la nafisayba wixii baa imaanaya marka iyadoon dadku aysan soo gaarin meel wax laga gaarsiin karo qofna meel hol aysan ma geli karo qofki rabaa ha haysteen wa waa gartay aad baad aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna waa waa waa mahadsan yahay waxaan rabaa marka su-aashan ugu dambeysa xaggaaga inaan ku weydiiyo oo ah dadkan soo barakacaya ilaa iyo hadda sida dagaaladan u bilowdeen wax wara oo idinka soo gaaray tacadiyo la geystay ama kursi gabdha loo geystay wax kaysas oo aad diwaange diiwaangeliseen ma jiraan hadda waxa cusuboo soo socda hadda waxay soo bilaabatay wiigaanay soo bilaabatay socodku annaga m dad baan u dirnaa oo riboodyada noo keena riboodyana waa naloo keenay kuwa kalena waa sugaynaa haddii alla yidhaahdo marka ma dhacayso tacadis la-aan waa dadku waa dayacanya aniga mar walba islahay waxaa idhahdaa dumarku dayac badan buu qabaa mar walba mar walba saasaa idhahdaa dumarku dayac badan buu qabaa xiriir ku jira ama ha soo lugeeyeen ama ha soo dhinacna kuma fakadaan marka hadwaabu dad iska dayacan weeye marka waan ogaanaynaa haddii alla yidhaahdo markaasaana hadii alla yidhahdo daataan gashanaa daatada gelinayna anagu waxa kale kama tari karno wa waa gartay daatadaasi baan ku aruurin wixii aan wax tari karno aan u heli karno waxna wixii aad awoodayaan u qabanaa waa waa la xanuunsanaa qofkaad la xanuunsato waxbaa tartay nacam haddaan heli karno waxna waa kuu keeni lahaa weeye laakiin waxaan rabnaa anagu aan nafteeda commitin uga dhigno inaan lana joogno lana xanuunsano intii tabartaya ah waxaan kula talin lahaa marka hore dawladdu hadda dadka waxaa dawlad lagu yahay waa dad dawlad la iskama ahaan karo waa inaad dal iyo dad aada leedahay wax marka dawladdu waxaa la rabaa dadkeeda inay iyadu u naxdo u naxariisato ogaato ay ka warqabto dawladda saasaa laga rabaa dadku waa inay ka helaan waa inay difaac ka helaan waa inay nolol ka helaan waa inay nabadgelyo ka helaan marka intii wixii la heli karo dawladda lafteedu waa iska tabaryarta laakiin wixii la heli karo in waxaa la rabaa aan maxayd loo dadaalo internationalkana waxaan dhihi lahaa waa u abdiilgarayn lahay waxaan dhihi lahaa soomaaliya ha la soo gaaro dadka xaaladda waa ku adag tahay dadka waxaa lala soo gaaray saasaan dhihi lahaa iyagana aad iyo aad waad mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waa kaaga mahad celinaynaa adigana aad baa umahadsantaha aad baa umahadsantaha intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahayd aamine xaaji cilmi oo madax ka ah urur ka shaqeeya badbaadinta dumarka iyo caruurta oo marka magaciisa lasoo gaabiya la yidhaahdo s w c oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana aamine waxaa su-aala weydiinaya qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgeli